بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol soddon iyo lixaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala laa junaaxa calaykum in dallaqtum annisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu inoo soo bayaaniyey axkaam badan oo qoyska iyo reerka iyo usrada la xiriira waxyaalihii tashriicaadka ah ee suuratulbaqara niskeeda dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku caddeeyey ka mid a qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin in dallaqtum annisaa'a dumarkii haddii aa fudhaan maa lam tamasuuhunna haddii aynaan taaban oo jimaac iyo wax mucaamalaha idin dhex marin aw tafriduu lahunna maa lam tafriduu lahunna haddii aynaan u qadarin fariidatan wax fariido ah oo waxa weeyaan ninkii gabadhii uu guursaday haddii uu furo iyadoo aysan is arkinin wax mehera oo loo magacaabay in uusan jirin markii la nikaaxinayey wax sadaaqa ama meher oo musamaayo loo magacaabay in aysan jirin waana gabadha mufawadada la yidhaahdo gabadh rashiidaada weligeedibay waxay ku tiri zawijnii bilaa mahrin meher la-aan i guuri markaasuu sidaa ku guuriyey oo wuxuu ku guuriyey meher inaysan lahayn ama wuu ka aamusay markii sidaa lagu guuriyo gabadhii noocaas ahayd kabacdiina uu furo ninkii sidaa ku guursaday iyagoo aan is arkinin wax mucaamalaha aysan dhex marin gabadhaa weeye gabadha laga hadlayo waxaa la leeyahay wax dembiya dushiinna ma ahaanin wax laydinka dalbayaana ma jidho oo meher ah ama wax culays oo laydin saarayo idin laydin laaziminayo wamaticuuhunna baa ilaahay leeyahay waxaa gabadha u waajibaysa wax la yidhaahdo mutco oo aan meherkii ahayn mutcaduna waxa weeyaan dadka culimmada iyo cilmiga leh baa garanaya iyo dadka culimmada maaragtay weydiiye ay u sheegaan laakiin inta badan waxaa laga yaabaa bulshooyinka soomaalidu ay ka mid yihiin inay garanayaan gabar hadday furaan ama kala tagaan inay meher ku leedahay amaba meherkii bixi la yidhaahdo laakiin xaqan kale oo gabadha u waajibaya oo mutcada la yidhaahdo inuusan ninkii garanayn ama gabadhii aysan garanayn ama dadkii hawshaas ku jiray ee wax la waday inaysan garanayn waana xaq gabadha u waajibaya gabdhaha markii aa fudhaan waxa weeyaan wamaticuuhunna baa ilaahay leeyahay u mutceeya oo u raaxeeya oo maalkiinna waxaad siisaan wax kabitaan iyo jabri u noqonaya maadaama meeshii furniin uu soo galay mutca la siinaya khalalkaas iyo cidlaysigaas dhacay gabadha iyada ilaa waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo gabadhii waayadii la guursaday waana la furay maxaa dhacay markaas inaan meeshaa dhibaata jirin oo ninkaasi wax xumaana iyo wax dhiba uusan maaragtay gabadhii uga cararin sow sow doonaba ha ku furo laakiin qalbigeedii si loo wanaajiyo ayaa maadaama aysan meher lahayn mutca la siinaya wixii mutcadaasi waxa weeyaan xaakimku ra'yeeyo oo loo garta weeyaan taas baa la siinayaa ilaahay wuxuu yidhi calal muusici qofka muusic ah oo qaniga oo hodanka ah oo wax heli kara qadaruhu qadarkiisa ahaaday daaqadiisa iyo awooddiisaa laga qaadaya wa calal muqtiri midka muqtirkaayoo faqiirkaana isagana qadaruhu qadarkiisa ahaaday isagana inta uu bixin karo oo ku aadan baa laga qaadaya ee wax rag oo dhan ka dhexeeya oo xoolo go-ana ma aha arrinkaasina waxa weeyaan mataacan maticuuhunna u mutceeya gabadhaas mataaca tamtiican kaa'inan ahaaday bilmacruufi si wanaagsan macnaha bilwejhi lmacruuf si wanaagsan ugu mutceeya oo u siiya wixii u laa'iq ah oo munaasabo ah oo sharcigu iyo mur'adeeda ee u munaasaba ayaa la fiirinayaa oo aan dulmi looga gelaynin baksi iyo nusqaan aysan ku jirinin qofkii faqiirka ahaa wax la dul saari mayo uusan awood u lahayn qofkii bixin karayna laga yarayn mayo wuxuu bixin karay xaaladooda iyo xaalkoodaa la fiirinaya mataacan bilmacruufi mataacaasoo xaqan xaqa haddii laga sifeeyo ama xaqa daalika arrinkaasi waa sugnaaday xaqan xaq ahaan wa wajaba wujuuban waajibid ayuu waajibay xaqan xaqa calalmuxsiniina mataacan waajiban mataac iyo mutcayn waajibay weeye calalmuxsiniina cala almu'miniin kuwa mu'miniinta ee muxsiniinta ee ragga ah ayaa xoolaha laga qaadayaa gabdhahaas gabadh noocaas loo furay ayaana la siinayaa labada nooc oo dumarka mudcada qaata qayb ka mida weeye gabadhaas la furay iyadoo awal waxba xoolaha aan loo qadarin oo meher aan lahayn ee ninkii guursaday oo furayna aysan is arkinin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka mutcadaasi waa waajib imaamu shaafici isagu wuxuu qabaa mutcadaasi inay waajib tahay oo lagama maarmaan tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain dallaqtumuuhunna haddii aa fudhaan dumarkii min qabli an tamasuuhunna aad taabataan horteed idinkoo aynaan istaaban oo wax jimaaca dhicin walxaal qad faradtum aa u qadadheen lahunna gabdhihii fariidatan fariido aa u qadadheen oo meher loo magacaabay muqadara oo musamo ah gabdhahaas loo magacaabay gabadhii waa la guursaday meher baa loo magacaabay deedna iyagoo aan kulmin ninkay isguursadeen ayuu fura fa nisfu maa faradtum falwaajibu calaykum dushiinna kan ku waajibka ah nisfu maa shay barkii weeyaan faradtum aa qadadheen oo aa faral yeesheenoo aad macnaha ku qaadateen weeyaan xoolihii awal la magacaabay kala barkood ayaa gabadhaa la siinayaa barna waa dhacaya waa gabarh meherkii loo magacaabay lana furay qabla dukhuulana ah meher barkeed bay leedahay wax ciddaana ma laha oo ciddo ay gelayso haba yaraatee ma jidho oo ay ciddo tirsanayso kalabarkaasaa la siinaya xoolihii wixii ay ahaayeen la magacaabay wax yar iyo wax badanba wixii barkood baa la siinaya ilaa an yacfuuna inay gabdhahaasi iyagu iska cafiyaan mooyaan iska saamaxaan gabdhihii la furay hadday iyagu xaqoodii saamaxaan oo ninkii kalabarka ay ka qaadan lahaayeen ay dhahaan kalabarkiina kaama rabno waa kuu cafinay sidaa inay dhacdo mooyaane an yacfuuna ilaa an yacfuuna antan iyo ficilka an yacfuuna waa fii mowdici nasb istina ahaan baa lagu nasbinayaayo falahunna nisfu maa faradtum bay leeyihiin fii jamiici alaqwaat mar kastaba xoolaha barkood bay leeyihiin ilaa waqta cafwihinna cafintooda waqtigooda mooyaane iska kiin cafiyeen oo xaqoodii iyagu ay ka tanaasuleen oo niskii ay idinku lahaayeen ay ka tanaasuleen oo idinka tageen oo markaa meherkii oo dhan baa dhacaya niskiina xataa markaa raggaas lagama rabay oo niskiina waa ka dhacaya ilaa an yacfuuna ow amase yacfuwa ilaa an yacfuwa inuu iska cafiyo iska saamaxo mooyaane alladii midkii biyadihi gacantiisa cuqdatu nikaaxi nikaaxa cuqdadiisa iyo guntintiisu ay ahaatay nikaaxa guntintiisa iyo cismadiisa ninkii hayey inuu isagu cafiyo mooyaane waxaa leeyahay waa zawjkii hadallo badan baa jira ilaa alladii biyadihi cuqdatu nikaaxi waxa looga jeedo tafaasiir baa ku jira zawjkiiba ka soo qaad zawjkii hadduu isagu iska cafiyo yidhaahdo nis keliyaa laygu lahaa laakiin wixii loo magacaabay gabadhii waa iska wada siinaya oo macaa niskii kale waa ugu daraya hadduu yidhaahdo mooyaane oo markaa wixii oo dhan markaa isagii uu sidaa ku bixiyo ousan nis bixinin inay sidaasi dhacdo mooyaane waxaa kaloo lagu sheegay alladii biyadihi cuqdatu nikaax inuu yahay gabadha weligeedii yana waa lagu fasiraa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa an tacfuu inaad cafidaan ayaa aqrab u dhowaan badan litaqwaa cabsida sidaasaa u dhowaansho badan wa an tacfuu aqrabu litaqwa waxa weeyaan waa cala takhliib ragga iyo dumarkiiba hadda waa loo jeedaa hadalkan oo ragga macnaha loo isticmaalayay oo ku socday dariiqii iyo nidaamkii ragga lagula hadlayey ayuu ku socdaa wa maca daalika ragga iyo dumarkiiba hadda khidaabkan dhammaantood weeyaan ee jaanibkii raggaa la qallibay oo loo soo mariyey iyagaa asala dumarkuna farac bay ka yihiin ragga inaa iscafidaan oo barkiin barka kala cafiyo raggii iyo dumarkiiyow ayaa cabsida u dhow oo u wanaag badan oo qalbi diiba iyo naf diiba isku cafidaan oo mathalan barkii iyo wixii aad iska daysaan sidaas baa taqwada u dhowaansho badan amaba inaa macnaha gabadhii barkii iska dayso amaba ninkii laftiisii barkii kale ugu daro oo iscafiskaas iyo wanaaggaas hawshii lagu dhammeeyo wa an tacfuu aqrabu litaqwa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tansawu lfadla fadliga ha halmaabinina oo beynakum dhexdiinna ah fadliga dhexdiinna ah ha halmaamin barkiin barka kale inuu wax ku tafadulo sidaas ha halmaaminina oo ninkiibaa mathalan zawjkiibaa meherkii oo dhan buu dhiibaya ama gabadhiibaa meherkii oo dhan ka tegayso wixii oo dhanba faraha ka qaadaysa walaa tansawu lfadla beynaku weeyaan maadaama ay yihiin labadaa qof oo macnaha xaqaa weyn oo ka dhexeeyo inna allaha ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan oo fadli iyo ixsaan iyo wanaag iyo tafadul aad samaysaan basiirun ilaahay weeyaan mid basiir ku ah oo arkaya ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala walaa tansawu lfadla beynakum marka beynakumtaas darafkaas wuxuu ku tacalluqayaa tansawu lfadla tansawu ha halmaaminina alfadla beynakum dhexdiina ha halmaaminina ama waa la xaalayn karaayo waxa weeyaan xaala kownihi kaa'ina beynakum xaalow ahaaday dhexdiinna iyaduna waa waa ciraab kale oo la maray ilaa an yacfuuna marka ficilkaas waxaa loo tiiriyey jamaacatlinaah oo dumarkii ah waawda ku jidha halkaas yacfuuna waa laamulkelima weeyaane waaw faacila maaha yacfuuna nuuntaa ku jidha waa damiiru niswa marka waxaa kala duwan alrijaalu yacfuuna iyo wannisaau yacfuuna farqi baa u dhexeeya oo alrijaalu yacfuuna marka la leeyahay damiirkaa halkaa ku jira wowdaas waxa weeyaan waa waa jamaacatu dukuur weeyaan amaa markii dumarka laga hadlayo sida yacfuunada halkan oo kale ah ficilkan ilaa an yacfuuna ilaa ficilkan antan iyo ficilkan baa fi waxa weeyaan maxalli nasbin bay yaallaan ficilkan waa afcaalu lkhams annisaau yacfuun ilaa an yacfuuna wowdaasi waa laamul ficilkii weeyaan nuuntuna waa damiirkii jamaacatlinaadka ficilku marka waxa weeyaan sidaa weeyaan ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax marka mutcadaas aynu sheegnay oo gabadhaa la siinayo waxaa kaloo la siiyaa gabadha zawjkeedii oo isreeraysteen iyadana intay kala tageen meherkeedii oo dhan qaadatay iyadana waa la siiyaa waxa weeyaan waxaa la tilmaamay xasan binu cali cali bnu abi daalib wiilkiisii xasan ayaa xaaskiisii toban kun oo dirham mutco u siiyey lacagtaa tirada badanoo waagaasa markii loo keenay ayay waxay tihi mataacun qaliilun waa xoolo yar bay tiri waxaani sababtoo ah waxay ka yimaadeen xoolahaani min xabiibin mufaariqin nin xabiib aan jeclaay oo aan kala tagnay oo waxa weeyaan qiimo badan dhaqaalahan uguma fadhin laakiin waxay jeclayd xasan oo qabay sababtuu ku furayna waxaa lagu tilmaamay sayd cali markii la dilay oo xasan binu cali dowladdii loo dhiibay ayay u tahniyadaysay waxay tihi khalaafada iyo madaxnimada ayaan kugu tahniyadaynayaa kusoo dhowow markaasuu wuxuu yidhi ma sayid cali baa la dilay oo markaa farax baa muujinaysa anigu inaan kursiga helay oo la ii dhiibay markaasuu wuxuu yidhi idhabii fa anti daaliqun halaathan waa iga furan tahay saddex baana ku furantay markaasay dharkeedii gashatay oo iska astudhay ilaa haddii furniin dhaco gabadhii waxa weeye maxramu ma aha markaas meeshii iyo gurigii bay joogtay ilaa ciddadii dhammaatay ciddadii markay dhammaatayba wuxuu keenay tobankaa kun oo mutcada ah buu usoo dhiibay toban kun oo dirham iyo intii awal meherkeedii ka harsanaa markaasay hadalkaa tiri ninkii warkii markuu u keenay u lacagta ugu sii dhiibay oo xasan uu kusoo noqdayna oo u sheegay xasan isaguna arrintii waa ka xumaaday wuxuuna yidhi lowlaa annii dallaqtuhaa halaatha haddaanan saddex ku fureen la raajactuhaa waa soo rajciisan laha waa soo ceshan lahaa laakiin hadda saddex baan ku furayoo gabar saddex lagu furay meel laga soo celiya ma leh sidaasuu sayd cali ku yidhi tafsiirka weyn imaam alqurdubi ayaa soo raraya mujalladka saddexaad laba boqol iyo labo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi xaafiduu waxaa xafidaan cala salawaati salaadaha xafida iyo wa salaati alwusdaa salaada dhexe taasna xafida wa quumuu istaaga oo daa'ima lilaahi ilaahay yaa cibaadadiisa ilaahay u kaca qaanitiina xaalatihiin kuwa khushuucsan ama qaanitiina xaalatihiin kuwa aamusan oo saakitiina cibaadada ilaahay daa'ima waxaa aayaddan iyadoo weli lagu dhex jiro aayadihii ka hadlayay akaam axkaamtii ku saabsanayd usrada iyo qoyska iyo labada isqabta iyo furniinka iyo kala tagga iyo waxyaalahaas baa aayaddan salaada ka hadlaysa dhexda lasoo geliyay aayadaha dhexdooda xikmad weyn baa ku jiro waxa weeyaan in salaada loo dadaalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka loo tukanayo oo la hor istaago qofku khushuuc iyo cibaadada ula yimaado si aada u wanaagsan ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrin markay murug geliso salaada u kixi jiri marka salaada waxay uu dadka ugu yeeraysaa dadkan isfuraya iyo waxaas waxaa leeyahy war salaada tukada dadkii o dhan salaada ha tukadeen ixsaan iyo tasaamux iyo waxaasaa imaanaya salaaddii waxay reebaysaa tanhaa can alfaxshaai waalmunkar ee naftii bay tarbiyeynaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi xaafidu cala salawaati iyo wasalaati alwusdaa wa quumuu lilaahi qaanitiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fain khiftum markaa salaatulwusdaa salaada la yihahdo sida raajixa aqwaal badan baa jidhe waa salaada waxaa la leeyahay salaada casrka weeyaan salaat alcasr oo maxay udhaxaysaa salaadii subax iyo duhurkii oo meel ah iyo salaadii cishe iyo maqribkii oo dhinaca kale ah bartamahooday ku jidhaa arrinkaa waxaa xoojinaya xadiidka saxiixeynka ku yaala bukhaari iyo muslim nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shaqaluuna can salaati alwusdaa waxay naga mashquuliyeen salaatii la dhihi jiray salaat alwusdaa oo ah salaat alcasr buu ku beyaanay malaa allaahu quluubahum wa buyuutahum naara guryahooda iyo qalbiyadoodaba ilaahay naar ha ka buuxiye salaadaas bay naga mashquuliyeen saas yiri xadiid kale wuxuu tilmaamayy oo imaamu bukhaari muslim isna wariyeen alladii tafuutuhu salaatu lcasri midka ay ka tegayso qofka ay ka tegayso salaada casr fa kaannamaa wutira ahluhu wa maaluh waa iyadoo laga mooro duugay oo laga baabi'iyey ehelkiisii iyo xoolihiisii dad iyo dunyaba iyadoo la dhaafiyey oo kale ayay ka dhigantay salaaddii marka waa salaadaas cajaa'ibka salaat alcasr qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa in khiftum haddaa cabsataan oo khoof ku sugantihiin salaaddiina in la tukadaa la rabaaye fa rijaalan fa rijaalan fa salluu tukada rijaalan xaalatiin kuwa lugley ah oo gomadaha ku soconaya ow rugbaanan xaalatiin raakibiina cala dawaab kuwa daabadaha saaran idinkoo ah tukada sidaas kayfa amkan aa u tukanaysaan fa idaa aamintum markaa aamin noqotaan oo cabsidii meesha ka baxdo fadkuru allaha ilaahay xus oo salaaddii si quman u ooga oo arkaanteedii oo dhan aa u dhammaystiraysaan fadkurullaha ilaahay xusoo salaadaba ka bilaaba xusida ilaahay kamaa callamakum midla maa callamakum sow ilaahay idiin baray oo kale ah kamaa callamakum ama kamaa callamakum liajli tacliimihi ilaahay baridiisa darteed maa ilaahay idin baray lam takuunuu aydnaan ahayn taclamuuna kuwa ogoo yaqaana ilaaha saa idiin baray subxaana wa tacaala kamaa amarakum allahu u tukada sidii ilaahay u jideeyey u tukada mar haddii khoofkii cabsidii meeshii ka ba'ay faidaa aamintum fadkuru allaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faida dma'nantum faidaa waktigii idma'nantum aa xasishaan idmi'naan iyo xasilooni markaa heshaan fa aqiimu salaata salaada ooga waxay aayaddaasi ku jidhay suuratu nisaa tanna sidii oo kale weeyaano kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun wey marka fadkurullah dikriga aayadda la sheegaayo waa salaaddaa looga jeedaa arkaanteedii oo dhan oofsatay cibaadaya khayr iyo daaca ilaahay ku xusa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid ah ragga idinka idinka mid oo la oofsanayo oo dhimanaya oo wayadaruuna ka tegaya aswaaja xaasas ka tegaya wasiyatan falyusuu ha dardaarmeen wasiyatan dardaaran ha dardaarmeen liaswaajihim xaasaskoodina ha u dardaarmeen dardaaran xaasaskooda ha u dardaarmeen oo maxay u dardaarmayaan mataacan mataacan waxa weeyaan raaxaysiin ilal xawli laga gaarayo sanad hayra ikhraajin bixid la-aan xaalad iyadoo aan laga saarin gurigii marka nimankaas ka tegaya inta dhintay xaasas ka tegaya wasiyatan oo saa u kor dhigan ha dardaarmeen fal yuusuu wasiyatan liaswaajihim xaasaskoodii dardaaran ha u dardaarmeen mataacan maticuuhunna gabdhahaasna u raaxeeya mataacan mataacdaasoo ilal xawli ahaatay ilaa sanadka ilaa ciddadaana sanadka ahayde hayra ikhraajin saarid la-aan waana la xaalayn karaa waxay ka dhigan tahay anna xaqa aladiina kuwa xaqoodii la oofsanayo xaasaskoodii ka dhimanaya intaan lagu soo xaadirin waa inay dardaarmaan maxay dardaarmayaan mataacan bian tumataca aswaajuhum xaasaskoodii hal sannad in loo raaxeeyo waa maxay yunfaqa calayhim in la biilo weeye min tarikati xoolahow ka tegey in laga biilo taas buu dardaarmayaa taa markii uu dardaarmo oo sidaa u sheego wuxuu kaloo sheegayaa hayra ikhraajin hayra ikhraajin taas waxa weeyaan mataacan taas waa ka bedeli kadhaa oo waxa weeyaan waa inaan guryihii laga saarin arrinkaas waxaa la yidhi awalul islaamkiibuu ahaa markii dambe waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan oo ay ku jidho in gabdhahaas ciddadoodu tahay arbacata ashhurin wa cashraa marka ka naasikhayo hadda wax nasakhay baa xagga tilaawada aayaddaasaa horaysa soo degidda laakiin markii qur-aanku soo degayey iyadaa soo gadaal ka soo degtay aayadda wax nasakhday waxay la mid tahay sayaquulu sufhaaw oo kale iyo marka loo fiirsha aayadda ah qad naraa taqalluba wejhika fi samaai saasoo kale ayay ka dhigan yihiin marka aayaddan waa aayaddaas sidaa loo nasakhay laakiin markii hore waxaay dardaarankaas in sidaa u dardaarmaan nafaqadoodii kiswadoodii deegaankoodii ilaa sanadku ka dhammaanayo hayra ikhraajin xaala kownihinna ahaanshahooda xaaladooda lala qabo hayra mukhrajaat mukharajaat min sakanihinna guryahooda kuwa laga saaraya keyrkood xaalayihiin oo aan la saaraynin oo gabdhihii meeshii laga saari maayo gurigii laga saari maayo fa in kharajna hadday iyagii baxaan oo guryihii ay ka baxaan raggoodii ay ka dhinteen falaa junaaxa wax dembiya ma ahaanin calaykum idinka dushiinna falaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum dushiinna dadkii awliyada meydka ahaayow wax dembiya dushiinna ma ahaanin fii maa kii facalna ay falaan gabdhahaas fii anfusihinna nafafyaalkooda dhexdooda wixii ay sameeyaan fii maa facalna bisababi maa facalna fii anfusihinna nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku sameeyaan oo hadday maaragtay raggii doonaya isku qurxiyaan ama ay ma garanaysaa ay guriga igu yimaadaan iyo wixii la mid ah oo aan tabarujiyo waxa ahayn taas wax dembiya ma ahanin idinka dembi idinkama saarna fii maa facalna fii anfusina wixi ay sameeyaan oo min macruufin mima huwa macruuf min macruufina oo ah wix macruuf oo sharciga ausan inkiraynin sidaas baa xaalkood ah markii dambena waa iyadii laga nasay fii maa facalna fii anfusina min macruuf baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wallahu ilaahayna casiizun ay haalibun ilaahay waa mid haalib ah oo qawiyun fi intiqaamih aargoosigiis ilaahay mid qawi ku ah weeyaan ciddii amarkiisa khilaafta subxaanahu wa tacaala ee xuduuddiisa tallowda xakiimun ilaahay mid xakiima weeye wuxuu jidaynayo addoommadiisa u jidaynayo buu xakiim ilaahay ku yahay ee sharaa'ica ee axkaamah ee masaalixdooda iyo danahooda ay ku jiraan taasina sidaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walilmudallaqaati gabdhaha la furay gabdhaha la furay oo meher berkiisa uusan u waajibin ee maxaa jira meher berkii uma waajibine meherkii oo dhan baa u waajibay oo see ugu waajibay waa gabar la furay waana gabar ninkaa isreeraysteen meherkii oo dhan baa waajibay ama waa gabar aan waxbaba u waajibin oo mufawado ahay tafwiid mufawadda ahay oo la furay iyadooan wax xoolaa loo qadarin ninkiina aysan isarag oo inagii soo marnay laa junaaxa calaykum in dallaqtum nisaa maa lam tamasuuhunna ow tafriduu lahunna fariidatan gabdhahaa la furay waa meeshii labaadoo mutcada la bixinaye mataacun baa u ahaaday walilmudallaqaati waxaa u ahaaday gabdhahaa la furay oo reerkii isreeraystay oo wada joogay gabadha ka mid oo la furay ama middaas mufawadada ahayd oo wax mehera aan lahayn waxna loo qadarin oo aan sadaaqa loo magacaabin lana taaban mataacun baa u ahaaday mutcay leeda bilmacruufi si wanaagsan waxaa macruufka weeyaan waxaa la fiirinayaa labada zawj xaaladooda iyo waxa u laa'iq ah waxay isku waafaqaan xad ma laha la dhahayo mudcada intaasaa u yaraya intaa la dhaafin maayo waxaa fiican inaan soddon dirham laga yarayn hadday iyagu isku khilaafaan oo qofna yidhaahdo intaasa laga dhigo qofna yidhaahdo intaa ha laga dhigana waxaa loo geynayaa qaadiy qaadigaa loo geynaya isagaa qadaraya wuxuu isaguna fiirinayaa labadan zawj xaaladooda iyo waxa u laa'iqah ama u munaasabka ah walilmudallaqaati gabdhaha mudallaqaadka waxaa u ahaaday walilmudallaqaati buu u ahaaday mataacun mataacaasi waa mutca u ahaatay weeyaan oo hadda dumarka haysta la furo meherkooda keliya la siinayo mutcay leeyihiin mutcana waa leeyihin ziyaaday leeyihin walilmudallaqaati mataacun xaqa ay xaqa dalika almataacu mataaca isagaa waa sugnaaday xaqaa waxay ka dhigan tahay wajaba wujuuba wuu waajibay wujuub ahaan buu waajibay cala almuttaqiin kuwa muttaqiinta dushooda ayuuna xaq ku ahadoo ku waajibay almuttaqiin waxa weeyaan almu'miniin aladiina yattaquun mu'miniinta baqaya weeye ciqaabka ilaahay bay ka baqayaan gabdhahaasna saasaa mutcada loo sinayo markaas mutcadaas labadaa qoloba saasaa loo siinaya qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi kadalika sidaas oo sidee ah kamaa bayana lakum maa dukira ilaahay sow idinku soo caddeeyey waxaa lasoo sheegay oo min axkaamilmudallaqaat gabdhaha la furay axkaamtooda ah ciddada axwaasheeda ah sidaasoo kale uu yubayinu allaahu ilaahay u caddaynayaa lakum idinka idinku caddaynaya aayaatihi ilaahay aayaadkiisa saasuu idinku caddaynaya wax allaale waxa u baahantihiin buu ilaahay idiin caddaynaya adduunkiinna iyo aakhiradiinnaba lacallakum waxaa mudantiin tacqiluun likay tacqiluu weye wa tafhamu saa u garataan wax oo wax u fahantaan oo waxa laydiin caddeeyey a u fahantaan oo faraa'id iyo axkaama si aad u ogaataan waxa salaaxiinna iyo wanaagiinnu ku jira iyo faa'iidadiinnu si aad ugu camal fashaan lacallakum tacqiluun baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala darsigeenna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab